dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaqo qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarsibay
kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan ise kasta maqal raadiyaha cadaado idiin soo gaariyaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada waraysida oo habeenka soddoon kale aad maqashaan marka laga reebo habeenimada jimcaha
haddii dhurwaa xaakim laga dhigo arigu xaquuqdiisa ma helo gabanay kuma fahmina maxaad ka wadaa waxba gabadhaha weydiin su-aasha aniga kaaga jawaabaya waa sida maamulada ka jira deegaanadeennu aanu u aaminay ayaguna dee hoos laaluushka qabyaalad eexda isku dirka ay ugu dhaqmayaan allah cadaaladu cadaaladu goormay imaan dadku goormay garan dantooda dadku goormay garan waxa ay yihiin gabadhaasaa ina wada caqli dhaanto oo waa la wada ogaa waana la wada ogaan
mar kale kulan wacan oo wanaagsan wahanuba sabdii axad ay soo gelayso taarikhdan ay ku aastaysan tahay lixda bisha toddobaad ee julaay sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada barnaamij shacab aa ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalka soomaaliya ambasador axmed ciise cawad ayaa maanta kulan la qaatay safiirada dalalka caalamka ee soomaaliya waxay ka wada hadleen faahfaahin ku saabsan ayaana goorow idiin soo gudbi doonaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ah muqdisho weerar dhanka afka ah ayuu ku qaaday wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya weerarkaasi nuucuu yahay ayaana barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doonaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre dhuusamareeb waxuu maanta kula kulmay ganacsiyada waaweyn ee ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed deegaanada galmudug ujeedka kulankaasi xog la xiriirta ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doonaa gaadiid iyo ciidamo watay hogaamin layidhaha maxamed garfaaji ayaa maanta la weeraray khasaare isku jira dhimashadii dhaawacaya ka dhashay faahfaahino ku saabsan ayaa barnaamijkan goorow idinkugu soo gudbi doonaa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen wuxuu marka ugu horeysay maanta uu gaaray deegaanka xudur ee gobolka bokool ujeedka safarkiisa faahfaahino ku saabsan ayaan idingu soo gudbi doonaa saaxiibayaal xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kulan ay ku yeesheen maanta magaalada caasimada ah ee muqdisho waxay dalbadeen in ra-iisalwasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre iyo xukuumaddiisa ay hor yimaadaan kala fadhiyada xiga kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sababtu maxay taha xukuumaddu ayna hor timaado prime minister khayre uu hortayada yimaado mowqifka dowladda oo aan ku jirin laablaab iyo diblomaasiyiin siyaasadaysan inuu baarlamaanka ka hor akriyo ee uu micnaha noo sheegay mowqifka dowladda si aanu shacabkeega annaguna markaan la hadlayno faahfaahno ku saabsan ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doono xisbiga ucud ee maamulka somalilan wuxuu ku baaqay in la joojiyo wadahadalka soomaaliya iyo somalilan qodobada kale barnaamij shanaca waa ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose duleedkeeda maanta waxaa ciidamada xoogga dalka howlgal ay ka sameeyeen ay kusoo qaabteen rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab faahfaahino ka soo baxaya ayaan barnaamijkan goorow idinkugu soo gudbi doonaa qodobada ay soo qoraan inta barnaamijkan kuga jirno ayaa dhegeysan doonteen sidoo kale barnaamij waxaa ku dhegeysan doonteen xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamij shanca waxaa ku dhegeysan doonteen heestaan qodobada aysan ku soo koranta barnaamijkan kuga jirno ayaa dhegeysan doontiin barnaamijka waxaa soo saara halkaana ka tabi doona anigoo xasana saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxeefa ayaa barnaamijka ii farsameynaya maad nuure axmed sharmake maxamed maxamed sharmake sule shaafici shariif maxamuud barnaamijka soo saarista ay gacan ka geysteen waa mar kale iyo xulashada waraysyada
qofkii ila aragtii iyana way ila qabaan qabkiyo kibirkiis dirdiray isqoonsaday iyo isqabsaday qatarta ummadday gasheen intuu qabar laayaya qaarkii u faniin ku dilay qudhaba wixii aan ku weyn mid kasta qodu carareeyo dadkii qulquloo badnaa qaxootiga wada noqdiyo
waayahay kulan wanaagsan ayaan idin leenahay saaxiibayaal kusoo dhowda barnaamijka o dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadda ee muqdisho oo maanta ay wasiirka arrimaha dibadda federaalka ee dowladda federaalka soomaaliya kulan kula yeeshay safiirada dalalka caalamka ee u jooga soomaaliya fadhigiidan yahay magaalada caasimadda ee muqdisho magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa waxaa maanta kulan ku yeeshay danjirayaasha dalalka caalamka u jooga muqdisho iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya ambasador axmed ciise cawad wasiir caawad oo shijraad warbaahinta uga qabtay magaalada caasimadda muqdisho wuxuu ka hadlay arrimo kala duwan oo qeyb ay ka ahayeen qodobadii looga hadlay kulanka u dhexeeyay isaga iyo danjirayaasha fadhigoodu yahay magaalada caasimadda muqdisho sidoo kale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya ambasador axmed ciise caawad ayaa ka hadlay arrimaha dowladda federaalk soomaaliya xiriirka ugu jartay jumhuuriyadda geni isagoona sababta ku sheegay in dalkaasi uu ka xadgudbay qarannimada midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaa kaloo xusay wasiirkan go-aankaasi ay qaadatay dowladda federaalk soomaaliya aysan ka hadli karin cid kale wuxuuna dignin adag u diray dalal dhowr ah kuwaasoo uu sheegay inay hadda ay wadaan dhibaatooyin lagu dhibaateynayo shacabka iyo dowladda soomaaliyeed isagoo sii hadlayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda federaalk soomaaliya ambasador axmed ciise cawad waxauu tilmaamay in maamulka somalilan uu ka mid yahay maamulada kale ee dalka ka jira islamarkaasna aan loo baahnayn in dalal kale ay u soo dhoweeyeen si dal ka madaxa bannaan soomaaliya inteeda kale ambasador axmed ciise cawad oo xusay in dalad walba oo daninaysa in xiriir ay la samaysa somalilan ay usoo marta dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasna la ilaaliyo qarannimada midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed
arinta xiriirkan u jaray jamhuuriyadda guinea waxaan ku nidhi wuxuu ku saabsan yahay waxaa keenay guinea oo ixtiraam daraysay oo meel uga dhacday qarannimada iyada midnimada iyada iyo wadajirka ummadda iyadana khatar gelisay khaladka ay sameeyeen reer guinea ma aha oo keliya inay qarannimadii soomaaliya u gafeen laakiin waxay waxyeelo ku yihiin oo ay caqabad ku yihiin oo ficilka saas oo kale ah uu caqabad ku yahay inay dibudhac ku samayso dib heshiisiinta soomaaliya iyo isu ururinta dadka soomaaliya haddii dadka soomaaliyeed aan la siinin wakti ee iyagu ku wada hadlaan tusaale haddaan usoo qaadano somaliland iyo dowladda federaalka ee soomaaliya ama xukuumadda federaalka ee soomaaliya hadday iyaga soomaali islah iyaga ee sudhan iyaga annaga ee haldad ah khayr baanu la jecelnahay walaalaha iyo somalilan inta goosashada rabta iyo dadka soomaaliyado dhan meelay joogaanba laakiin annagay noo taallaa sidaan u heshiin lahay dal kale oo dibad iyo xoogo kale nagama goyn karaan sidaanu u jiri lahayn marka mar kasta oo faragelin dibadda nagu timaado waxay caqabad ku noqonaysaa isfahamka iyagii iyo maaragta wadahadaladayadii maxay dad uga baahan yihiin inay isla hadlaan hadday arkaan in dalal kaleeto ay ula dhaqmayaan sidii ay yihiin dowlad somalilan ma aha dal madax bannaan oo ka madax bannaan soomaaliya oo gooni u taagan adduunka meel u aqoonsan ma jirto saas sharciyada adduunka oo dhan iyo go-aamada adduunka oo dhan unta auda dalalka islaamka carabta igad kulligood waxay qiraan soomaaliya inay tahay hal dal iyo hal dad oo mid ah marka adduunku saasuu qabaa saasayna tahay adduunkuna inuu sidaas dalalka qaarkood inay tixgeli ixtiraamaan weeye ee go-aamada adduunku ay qeybta ka yihiin wixii khilaaf jira soomaalida iyaga dhexdooda inay ka wada hadlaan weeye dowladda soomaaliya xukuumadda soomaaliyana sidii xukuumadihii horeeto diyaar bay u tahay inay walaalahood somalilan la hadasho la fadhiisato la heshiiso la isfahmo laakiin dal kaleeto inuu noo carqaladeeyo dhibnoo abuuro kama yeelayno waxaan u sheegay inaanan geni ka yeelayn waxaan u sheegnay inaan hadda ka hor aan dulqaad badan u lahayn dalal kaleeto laakiin hadda ka bacdi waxaan rabnaa inay una sheegnay inay dowladahooda u sheegaan in marka ay la xiriirayaan qeyb soomaaliya ka mid ah oo diplomatic relations ama ha ahaada mid baacmushtar mid ganacsi ama wax ka- mid kaleeto siyaasada ha ahaadee in dow- in ay dowladda dhexe ee soomaaliya ay qeyb ka tahay ay og tahay oo iyada eh, lagala soo xiriiro Eh, waxaan u sheegnay arrintaas inay tahay mabda aan ku xirayn xukuumadda markaa jirta xukuumada madaxda xukuumadaha soomaaliya waa isbebedelaa shalay madaxweyne iyo ra-iisul wasaare kalaa jiray maanta madaxweyne iyo ra-isul wasaare kalaa baa jira berito qof kasta oo soomaaliya madax noqon kara qof kaloo soomaaliya oo somalilan joogaa madax noqon kara qof jubbaland joogaa noqon kara qof galmudug joogaa noqon kara qof meel kaloo soomaaliya joogaa noqon kara marka mabda ah qarannimada soomaaliya midnimada soomaaliya in la ilaaliyo waa mabda guud oo aan ku xirayn ee xukuumadda markaa joogta sidaasaan u fahamsiinay oo ugu sheegnay waxaan kaloo u sheegnay inay jiraan khatar iyo olole ee khatar gelin kara midnimada soomaaliya oo socda waxaan u sheegnay in ee, maaragtay ee, ololaha socda ay ka mid yihiin dalal la yaqaano sidaa daraaddeed waxaanu codsannay in ay adduunku naga kaalmeeyaan inay u sheegaan dalalka adduunka inay ka daayaan soomaaliya ee, dhibta iyo maaragtay maxaa la yidhaha lugooyada iyo luqabashada iyo lugjiididda taas waa midda ku saabsan ee, xiriirkan u jaray ee, ee, maxaa la yihahdaa jamhuuriyadda ee, guinea sababtaan ugu jaray iyo sida aanu jeclaan lahayn in dunidu soomaaliya ula dhaqmo dabcan arrimo kaftanaan ugu dexdaray waxaan u sheegay in ee, aan ka mid labadii beri oo lasoo dhaafay su-aalo badan lay weydiinayey oo maaragtay ee, dooda aan ka qaybgelayay shalay ugu dambeysay dood b b c du leedahay oo la yidhaahdo dooda jimcaha aan ka qaybgalay waxaa ku jiray wasiir ee, somalilandia iyo nin kale oo yidhi waxaan ahay khabiir arrimaha soomaaliya ayaa igala qaybgalay doodaas marka idin kale waxaa laga yaabaa inaad su-aalahaas weydiin doontaan qolyaha hadda halkaan u jeedaan waa ay weydiiyeen mar hore waana ka jawaabay soomaalidu laakiin mararka qaarkood isma maqasho marka waa idinku celinayaan su-aalaha ay weydiiyeen waxaa ka mid ahaa ee, soomaaliya ma la leedahay ee, diplomatic relationship xiriir diblomaasiyadeed si ay u jarto ugu jarto ee, geni marka waxaan kalo arkayay niman wasiiro sheeganaya madax sheeganaya ama khubaro sheeganaya oo iyaguna dhahayay ee, su-aalahaasoo kale isweydiinayay marka waxaa idiin sheegayaa diplomatic relationshipku kuma kuma xira ma aha safaaradaha keliya safaaraduhu qeyb ka mida wey
dadweynuhu waad maqasheen dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
wallay inaad wax maqasheen
kulan wanaagsan ayaana leenahay barnaamijka xulashada walaysada ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadaadadaha ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuusuf ayaa weerar dhanka afka wuxuu ku qaaday wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya oo wuxuu sheegay in maamulka gobolka banaadir faragelin xoog leh ay ku hayso waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho in wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ay danaynayso maamulidda howlaha caafimaad ee gobolka banaadir loo egmaday wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa kasoo horjeeda bog maamulka gobolka banaadir usoo saaray oo la rabo inay qaataan dadka aadaya dalka dibadiisa wuxuu boggaasi qaar ka mida bulshada soomaaliyeed ay ku tilmaameen caqabad bulshada lacag looga sameynayo oo maamulka gobolka banaadir ay sameynayaan gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada muqdisho ee fariin kooban oo boggiisa facebook uu ku qoray ayaa u qoray sida tan waxaa nasiib darro ah in wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ay ka maseexato maamulka gobolka banaadir ay si xaasinimo lah u dhaqanto weligeedba caafimaadka asaasiga ah iyo buugga caafimaadka waa mas-uuliyad saaran maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan dhaqangelinta howlaha caafimaad halka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya ay mas-uul ay ka saaran tahay siyaasadda heer qaran ee caafimaadka dhammaan gobolada dalka soomaaliyeed Ee, sidaas ay u qaran ay hadalkii gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada muqdisho oo facebookis uu ku qoray islamarkaasna uu ku weerarayay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk soomaaliya taasoo uu ku sheegay in ay xaasid ku tahay maamulka gobolka banaadir Ee, hadalkani wuxuu kusoo beegmayaa ee, xilli dhowaan xilli dhowaan ee maamulka gobolka banaadir uu soo saaray ee dariyeeto ahayd in dadka aadaya ee dalka dabadiisa ay qaataan ee bog caafimaad oo maamulka gobolka banaadir uu ku jeekamiya xaaladda caafimaad ee dadka aadaya dalka dabadiisa islamarkaasna ee qiimihiisa oo maamulka gobolka banaadir uu ku sheegay inuu yahay toban doolar oo kaliya islamarkaasna ee la hubinayo ee dadka aadaya dalka dabadiisa iskuday aan ku sameynay wasaaradda caafimaadka iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir si aan wax u weydiino ee hadaladan ay iswadaarsanayaan nomaysa suurtagelin balse marka ugu horeyso oo ay noo suurto gasho inay la hadlaan raadiyaha dhegeystayaal waan idinsoo gudbi doonaa
soomaaliya xukuumad walbaa ee timaada waxay raadinaysaa xal xalse ma imaanayo intaan la helin xaq wadajirkeennu waa xal iyo xuquuq
hayb magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa markaan dib ugu soo laabanayaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug kula kulmay ganacsada kasoo jeeda deegaanada maamulka galmudug kulanka dhex maray ra-isul wasaaraha iyo ganacsatada ayaa looga hadlay arrimaha nabadaynta iyo dhismaha maamulka galmudug dhammaystiran oo loo dhan yahay kana shaqeeya danaha reer galmudug ganacsatada ayaa ra-isul wasaaraha u ballan qaaday inay ka qaadanayaan doorka uga aadan nabadaynta dhismaha iyo horumarinta maamulka galmudug kulankan ayaa qeyb ka ahaa kulamo wadatasha ah ra-iwasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre oo deegaanada galmudug kula yeelinaya qeybaha kala duwan ee bulshada si looga shaqeeyo dhismaha iyo dhammaystirka haydaha dowliga ah ee galmudug kulankaas marka soo dhammaada kadib xildhibaano ku helinayay ee shirka ra-iwasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa warbaahinta la wadaagay waxayna ka hadleen doorka ganacsatada soomaalida ay ku leeyihiin ee dhammaystirka haydaha duuliga iyo nabadaynta dadka degan deegaanada galmudug waxaa maantay sharaf noo ah innagoo halkan ku joognaa in ka mid a xildhibaanada laga soo doortay deegaanka galmudug iyo sanatarada aqalka sare in aan maantay halkan saxaafadda kula hadalno ulajeedka aan maanta u qabannay shirkan jaraa'id wuxuu ahaa muddadii aan joognay gobolka oo runtii ay ka socotay howlo baaxad leh oo dib habayn loogu samaynayay galmudug iyo maamulkeedii inaan muujinno dareenkeenna annagoo ku matalayna shacabka galmudug innagoo ku matalayna dowladdii soomaaliyeed innagoo ku matalayna deegaanka inaan muujinno runtii dareenkeenna ku aadan wixii ka socday halkan iyo hawshii ballaareedoo la hayay waxaan rabaa ugu horrayntii inaan halkan uga mahad celinno ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre oo runtii muddo aad u dheer oo aan u malaynaya maanta inay saddex iyo toban cisho gaarayso ee magaaladan dhuusamareeb ku sugnaa ka shaqaynayey isaga iyo wafdiga la socday sidii galmudug dib la isugu keeni lahaa sidii shaqadii galmudug iyo dowladnimadii galmudug iyo maamulkii galmudug iyo ciidankii galmudug loo hagaajin lahaa aad baan runtii dowrkaas u taageeraynaa waxaan hubaa maantay dadka reer galmudug oo aan soo aragnay in badan magaalooyinkooda ka mid ah inay ku wada faraxsan yihiin dadaalkaa socda inay ku wada faraxsan yihiin hawsha laga hayo halkan inay arkaan fursad ah maamulkii iyo dowladdii galmudug oo shaqadeedii si rasmiya maaragtay u howlgeli doonta haddii ilaaha yidhahda muddada dhow sidoo kale waxaan rabnaa inaan halkan uga mahad celinno madaxweynihii ama madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf iyo madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir iyo madaxdii kaleeta iyo mas-uuliyiinta kaleeta ee galmudug shalay waxaan la joognay madaxweyne ku-xigeenkii galmudug oo nala joogay balambal iyo caabudwaaq iyo huurshe iyo xeraale iyo maxaa la yidhaahdaa nala tegey bangeele markii aan la soconnay taliyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ama taliyaasha ciidamada kala duwan ee soomaaliya marka dadaaladaas faraha badan oo madaxda galmudug ayagoo maaragtay qofba meeshii uu joogay iyo maqaamkii uu joogay iyo mas-uuliyaddiisa uu joogay inay iyo dowladdii federaalka ahaa ka wada shaqeeyaan sidii deegaankan dib loogu yagleeli lahaa si dowlad dhismaheedu adag yahay loo dhisi lahaa runtii dhammaanteen halkan waxaan u joogna xildhibaan ahaan inaan dadaalkaas taageerno inaan isku garab taagno aragti ahaan waa lagu kala gadsanaan karaa dalka iyo dowladnimada soomaaliya iyo wax badana ama qofku mucaarad ku noqon karaa ama muxaafid ku noqon karaa wax isi saaran ma aha laakiin qofku meesha uu ku fiican yahay ama shaqo wanaagsan ay ka socoto shukran inaad tidhaahda waajib waaye aniga shakhsiyan waxaan u arkaa runtii dee shaqada halkan ra-iisul wasaaraha uu ka waday maalmihii lasoo dhaafay inay ahayd shaqadii rasmiga ahayd ee loo egmaday shaqadii rasmiga ahayd iyo waajibkii qarankani uu ku lahaa inuu ka shaqaynayey deegaankan iyo dadkaani waxay ka filanayeen inuu ka shaqaynaayay waan anuga mahad celinaynaa anoo magaca xildhibaanada saaxiibada ee ila jooga ku hadlaaya aad anuga mahad celinaynaa dadka reer galmudug guud ahaan meelay joogaan waxaan isleeyahay way ku faraxsan yihiin saan sheegna hawsha socota waxaana rajaynaynaa insha allahu si aan kala har lahayn oo ay ku wada midaysan yihiin in ay shaqadaas iyada ah u taageeri doonaan siday ugu taageereenba oo ay ugu muujiyeen bannaanbaxyo xoog badan ay ku soo baxeen halkan waxaa laga sameeyey maalmihii lasoo dhaafay magaaladan dhuusamareeb in ciidamadii joogay la qaramaynayey oo nambar loo samaynayey oo insha allahu sidii noo sheegeen dadka xukuumadda ay noo sheegtay ra-iisul wasaaruhu uu sheegay bishan soo hadda bilaabanaysa kowdeedaba ay mushaarkoodii qaadan doonaan waxaan soo aragnay ciidamo xoog le shalay intii aan soconnay oo taangiyaal iyo maxaa la yidhaahdaa maxaa qoryaha noocadooda kala gedisan haysta ayaan ku soo aragnay deegaanadii shalay aan tagnay ee balambal iyo xeraale iyo caabudwaaq iyo maxaa la yidhaahdaa bangeelle aan ku soo aragnay dhammaantoodna waxay dee diyaar u ahaayeen sidii la sheegaba inay hubkaas wareejiyaan oo dowladda ku wareejiyaan inay ciidan qaran isu beddelaan inay galmudug dhismaheeda ka shaqeeyaan aad bay farxad noogu tahay deegaankeenni inaan howlahaas baaxadda leh socda inaan qayb ka noqonno aad baan uga mahad celinaynaa cid walba oo gacan ka geysatay aad baan uga mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha iyo dadaalkaas uu wado waan ku garab taagannahay insha allah waanan kala shaqaynaynaa wax kasta oo horumarka dalka iyo dadka soomaaliyeed oo aan aragno inay dalka iyo dadka anfacayaan way kala duwan tahay sida dadku ay tafsiirka u dhigaan dowladnimadu waa wax la wada leeyahay mas-uuliyadda qaranka iyo gobolkana waa wax dadka ka wada dhexeeya marka waan ka wada shaqaynayna insha allahu intaasaan rabaa aniga inaan kusoo koobo xildhibaanada kale ayaan u bannaynaya waa mahadsantihi salaamu calaykum waraxmat aad baan u bogaadinaynaa sida quruxda badan oy isugu howleen galmudug in dib loo yagleelo in tiftan laga bixiyo ama waxa la ysku hayo gadaal looga fadhiisto laga heshiiyo runtii ra-iisul wasaaraha waxaan bogaadin gaara oo gaara u jeedinaynaa juhdiga uu geliyey dadaalka uu u fadhiistay dhexda u xirtay wakhti badan geliyey annagana nagu dhiiri geliyey inaannu wax aan qaban karno garabkiisa ku qabanno runtii halkan waxaa dhahay arrintii isqaqabadka oo galmudug ka dhexeeya inay maanta ay cagaha dhigatay in gogoshii la dhigay dhuusamareeb oo heshisiintii socoto in ciidamadiisu nabad jamaceed gobolladan ka celiyey nimankan khawaarijta iyo magacyada tirada badan loo bixiyey ka difaacay inay qarankoodii ay difaacahayeen iyo dadkoodii loo soo gacangeliyo in hubkii sida gaarka meelaha ugu jiray ama magacyada loo bixinay dowladda kusoo wareego runtii socod dheer baa la galay madaxweynuhu ra-iisul wasaaruhu wuxuu maray gobollo badan wuxuu arkay dadka fikirkooda waxaan wada aragnay waxay u baahan yihiin waxay u baahnaayeenna horaa loogu tillaabsaday waxaa loo yeeroo jooga halkan sidaad ogtihiin taliyaashii ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed asluubta kulli tali sida asluubta militariga kulli waa loo yeeray wayna tageen meelihii wax indhahooday ku soo arkeen waa la bilaabay dhuusamareeb iyo gurceel waxaanu tagnay balanballe xeraale cawdwaaq bangeelle huurshe haddana waxaan u soconnaa gobollada inta hartay runtii hoggaanka ay noo hayaan maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya xasan cali khayre ra-iisul wasaaraheenna xukuumadda galmudug wasiiradeeda iyo ku-xigeenadeeda waxaan rabnaa inaan ka midho dhalinno maanta waxaa marti noo ahaayoo joogay ganacsatadii galmudug ka soo jeeday oo hididiilo badan iyo kalsoonina gelisay waxa aan rabnaa waxaa weeye galmudug ma kala harin uma kala harin umana kala hari doonno in aan samaysanno dawlad aan dhaliil damba lahayn aan colaad damba lahayn aan calool wax lagu qaada lahayn aan meel uga soo wada joogno waxaa wax uga tagaynaana ay ahaadaan ilmahanaga iyo ilmahooda ay ahaadaan inaannu kaga tagno taariikh ay nagu hogaaminahayaan runtii madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha madaxweyne axmed ducaal axaab ee madaxweyne ku-xigeenkiisa mada- ee madaxa xukuumadda dhallinyaradii soo dadaashay kulli laakiin inaguna aanu intii juhdi iyo xoog la gelin kara aan gelinayno waxaan rabnaa inaan dhahno dadkeenna ugu baaqno oo baaqaa si wada jir aan u gaarsiino wakhtigii colaadda iyo kala qaybsanka waa dhammaaday galmudug dhabbahaas loogu baaqay ha soo aado qofkeenna qaldan allaha soo hanuuniya adunkuna soo hanuuniya waxqabad baa inoo bilowday yaanaan u kala harin annaga waxanagu waa qayladhaan waxanagu waxaa weeye aan israacno waa dibyi aan loo noqon waayaa qalad isxasuustaa isma xabaalaalaya haddaannu tirino qaladaadkii isma xabaalayno ma wada raacayno shalay waa tagtay maantaan joognaa maantana til- waxaa hortanada ka muuqda ilmahanaga mustaqbalkoodii aayahanaga ka muuqda waxaan rabnaa galmudug inaan dhahno niyuu galmudug baad dhalatay xildhibaanadiinni waa garab ka taagayno sanataradiinnii madax ra-iisul wasaarihiinnii madaxa xukuumadda madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynihii soomaaliya oo runtii xoog badan iyo juhdi badan geliyey marka waxaan rabaa inaan dhahno annagu waa taagannahay cid naga dambaysana ma ogolaano inay istaagto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kulan wanaagsan ayaana leenahay barnaamijka xulashada wanaagsan ayaa dhegeysanaysan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanaya saaxiibayaal markaan haddii aada gobolka mudug ee gaar ahaan meel u dhow magaalada xeebaadka hobyo ee gobolka mudug dabley hubaysan ayaa jidka u galay gaari uu la socday maxamed garfaajo oo ka mid ahaan jiray hogaamiyaashii baraabadeeda iyo ilaaladiisa deegaan leeragawan oo soddon kilomitr u jira degmada hobyo ee gobolka mudug ee maamulka galmudug inta la xaqiijiyay saddex ka mid a ilaalada maxamed garfaajo ayaa ku dhintay waxaana dhaawac uu soo gaaray maxamed garfaajo iyo mid ka mid ah ilaaladiisa maamulka degmada hobyo ayaa warbaahinta u xaqiijiyay dhacdadaani waxaana la sheegay in kooxda weerarka geystay ay ka soo jeedaan deegaankaasi ciidamada ammaanka magaalada hobyo ayaa ku baxay goobta waxaana dhaawaca a la geeyey isbitaalka gwaan halkaasoo ee lagu dabiibayo hogaamiyii hore ee barcabadeeda maxamed garfaaje iyo mid ka mida ilaaladiisa oo lagu dhaawacay jidgooyo maanta lagu dhigay deegaanka gawaan oo soddon kilomitr u jira magaalada xeebeedka hobyo ee maamulka galmudug warkaas waxay waraa kusoo kordhana saaxiibayaal wax ku dhigay soddontin wararkeena iyo barnaamijyada dambe ee soo socda ee koonfur galbeed markaan haddaan aadno madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafti garan iyo wafdi ballaaran uu hogaaminaya ayaa maanta waxay gaareen magaalada xudur ee gobolka bukool ee maamulka koonfur galbeed safarka madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen waxaa qeyb ka ahaa wasiirka caafimaadka maaliyadda ammaanka deegaanka xildhibaano taliyaasha ciidanka xooga dalka ee deegaanada koonfur galbeed iyo kan daraawiista maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya madaxweyne laftagreen ayaa sheegay in maalmaha uu ku sugan yahay xudur inuu wax ka qaban doono baayada ka jira degmada islamarkaasna uuna indhayn ku sameyn doono sida ay uga socdaan howlaha maamulka iyo ciidamada ee halkaasi ku sugan waxaa kale uu sheegay laftagreen inay wax ka qaban doonaan adeegyada bulshada gaar ahaan waxbarashada caafimaadka islamarkaasna ay la kulmi doonaan maamulka ciidamada hay-adaha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada si guud iyo si gaarna ay isku arki doonaan ciidamadana ay ku sameyn doonaan dibudhis iyo tirakoob madaxweynaha laftagreen madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagreen ayaa ciidamada xoogga dalka iyo kan daarwiista koonfur galbeed wuxuu ku ammaanay dagaalka ay kula jiraan dagaalamayaasha al-shabaab inta uu joogana ay kooxda al-shabaab ka xoreyn doonaan deegaanada ay kaga soo yihiin qayba ka mid a gobolka bokool ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijka xulashada wanaagsan ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanayaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya maanta kulan ay ku yeesheen magaalada caasimadda muqdisho ee xarunteeda golaha shacabka ee muqdisho xajadii xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ahaa akhrinta koowaad ee waxkabeddelka sharciga shaqaalaha rayidka ee warbixinta baarlamaanka jaamacadda carabta doodeer oo xildhibaanada golaha shacabka ee maanta muqdisho ay xaruntooda ay ku yeesheen ee kadib qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka waxa ay dowladda federaalk soomaaliya ee xukuumadda hogaansha xasan calqeere waxay dalbadeen in la horkeeno ama ay horyimaadaan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaan cabdi shariic ciyaar jecel oo ka mid a xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa sheegay in xildhibaanada golaha shacabka ay shaki badan ay ka qabaan sida wax u wado ee xukuumadda hogaansho xasan cali qeere waxa uu tilmaamay inaysan wax faahfaahina aysan ka haynin tallaabada xukuumadda ee weli baarlamaanka soomaaliya la horkeenin laakiin dowladda kenya dhankeeda ay wado abaabul weyn oo muuqda arrinta badda waa arrin loo baahnaa baarlamaanka in loo keeno dowladdu ay fikirkeeda iyaduna baarlamaankana ay ka caddayso waxaad moodaa marka laga soo tago dowladda dadaalka igu jirto wadadahan asloobaysan oo kenya iyada dhex maraya in baarlamaanka xoog badan aan siin taasuna ay sababtay in shacabkii iyo inagu wax badan oo naga dhexeeya aysan jirin oo ay nagu adkaato mararka qaar in aanu mowqifka dowladda ee badda ku wajahan aanu ummadda u caddayn waxaan ku xoojinayaa hadalkayga profesor bilxa iyo tiimkiisii qoraalka ay soo diyaariyeen waxaan codsan lahaa haddii baarlamaanku igu raaco in xukuumaddu ayna hor timaado prime minister khayre uu horta iyada yimaado mowqifka dowladda oo aan ku jirin laablaab iyo diblomaasiyiin siyaasadaysan inuu baarlamaanka ka hor akriyo ee uu micnaha noo sheega mowqifka dowladda si aanu shacabkayaga annaguna markaan la hadlayno u bandhigno maadaama haddaad xusuustaan kenya ama madaxweyne ilaa biyotooni ilaa baarlamaan waxay go'aansadeen inay arrinta badda geed dheer iyo geed gabanba u fuulaan waad la socotay maalin dhaway wasiirka arrimaha dibadda gabadha kenya u qaabilsan inay landa tagtay shacabkii soomaalida ahaa ayaa ka horiyey marka waxaan soo jeedinaya haddaad igu raacdaan in golaha xukuumadda ee prime minister uu hogaaminayo prime minister khayre inuu la hor yimaado mowqifka dowladda arrinta badda soomaaliya siday tahay anoo og sidaa wanaagsan ay u gashay dowladdu oo qoraalada ah laakiin waxaan u baahannahay baarlamaanka in la briifgareeyo si ay micnaha constituensigii iyo deegaanadii doorashaadkii ka yimid ummadda soomaaliyeed aan u gaarno intaa ayaan mudane guddoomiye aan u kacay intaa markaan ka gudbo maadaama ay waayahay kula wanaagsan ayaan leenahay barnaamijka xulashada wareysadda ayaa dhegaysanaysaan raadiyaha cadaado ayuuna idinka imaanay saaxiibiyaal injineer faysal cali waraabe oo ah guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee somalilan ee ucid ayaa ku baaqay in somalilan ay joojiso waa hadalka ay danaynayso inay dib u bilowdo dowladda federaalk ee soomaaliya guddoomiyaha waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay xirka u jartay dalka guinea markii uu booqday madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi islamarkaasna ay si waan uga soo horjeedo horumarka soomaaliya laga bilaabo layidhahaa wax wada hadala oon soomaaliya la yeelanna maadaama aanay jirin dowlad soomaaliyeed oo dadka ka wakiila oo nala siman oo dadku soo doorteen oo cashuur qaadata oo xuduudaheeda ilaalisa oo baddeeda ilaalisa aanay jirin la fadhiisan mayno somalilan iyo soomaaliya laba dalbay ahaayeen midi waa jiraa kii kale ma jiro ka kale markuu ilaahay subxaana watacaala u yimaado oon weliba gacan ka geysan innagu ayaanu wada hadli doonaa wadahadalka somalilan ay la leedahay kolba kooxda timaadda xamar waxay nagu noqotay dhibaato markaan waddamada u tagno aanu idhaaho waxaan jecelnahay inaanu dal jiri jiraanu nahay lixdankii yuun ka baxay inna ictiraafnaan baan rabnaa waxay idhaahaan dee waata idinwadahada idiin wada socon soomaaliya dee ka hor dhici mayno bilow heshiisaane marka dhibaataa bay noo keentay waxaa adduunka macaa dowladaha ictiraafa dowladaha dowlad ictiraaftay member stateska ayaa ictiraafa failed state dowlad aan jirin oo aynu dowladdii aynu isdiri ka adkaanay kabacdi dowladii may jirin marka waxaan leenahay wadahadallada hala joojiyo laxidhiidhku hala joojiyo hala joojiyo biidhiyihiina aad leedihiin dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya ma jirto maanta ciyaalkan koreyda ah ee dadkii dalka u badnaa ee dowladdii afweyne ee nacabka ahaa riday ficil ay isficiltamayaan ayuu ka soo dhexbaxbay ninkan yare la yidhaaho farmaajo fiila soomaaliya waxaa fadhiya waxa weeye farmaajo cawad jamaalka reer dhahareed iyo cabdicasiis cabdisiciidna kala yidhaha afartaa ina baa fadhiya waxay ku tashadeen inay soomaaliya ay dib ugu celiyaan kacaankii waa caruurtii kacaanka ee dhadhaab iyo laga qaaday xeryaha qaxoontiga ee kenya oo wax ku soo bartay halkaa oo ciil qaba waxay isticmaalayaan laba arrimood mid waa mida lacag ba isticmaalayaan ay waddamo shisheeye ka heliyaan midna waxay isticmaalayaan nabad sugiddii waddamada dictatoriska iyo ciidamo shisheeya waa taasi keentay in baydhaba shan iyo toqon qof ay ku dilaan qofkii doonaya ay saaraan ninkii dadku doonaya xilaan waata keentay inay maalin kasta xamar ay dadka ku laayaan dadka bajaajka wada ku laayaan waata keentay inay guryaha ugu dhacaan dadkii xoreeyey soomaaliya ka xoreeyey siyaad bare waata keentay inay meydkooda xitaa cidlo ku aasaan waxay nimankaas ku hamiyeyaan waxay idhaahaan markaan ka soo adkaana dowlad goboleeda somalilan gelin gelii noogu qaadan mayso ku sheekeeya waa afartaa inaan yaryar iyo inta cagaa ku qaxataan haddaba maxaa waxaa siiyey dhiiridnimada dhiiridnimada waxaa siiyey waxaa weeye maamul xumaanteena kala qaybsanaanteena cuqaasheenna salaadiinteena qabyaalad ma wax kaloo hadlayna waxaan leenahay madaxweyne waxaan leenahay dadka hamidee madaxweyne waynu dadka mideeyaa daldalaacii ka soo qabtay ee ku dhacay doorashadii ka kabaa waxaan leenahay waa in doorasho u qabtaa doorasho waa inu qabtaa dowladaha hoose iyo iyo iyo wakiilada qabtaa dalkan waxaa weeye waxaad moodaa imankaa inuu istaagay aanu shaqaynayn taas waxay keentay forestration dhalinyarteeni calankii faqashta ay hawadaan qaarkood ay xamar tagaan qaarkood u heesaan niyad jab baa ku dhacay dadka waa in dadka niyaddooda la soo hagaajiya waddan laguma wada karo micro management ninka waa single minded masax keliya iyo qofku laguma wadi karo waxaa intaa ka daran reer yar halkan degan oo maxamuud saleebana ayaa isna inoo hanjabiyey ba halkan tan halkan eegna ku sheegay maxamuud saleebaan waa cabdi ciise halka badan dagan cabdi ciise la yidhaahdo maamul bay samaysteen ya dowlad bay iska dhigeen ya puntland bay la baxeen innaga solia sanaag baan wax xoreyni lahaa solia sana horta ma yaqaanaan sudaanka ay wersegeen waxaan leeyahay war walaa maxamuud saleebaan aan wax ka aqdhicinaynin dhulkaaga dagaal ka gelin yaanu noqon sanaagta bari dhul lagu reegdimo yaanu noqon waa xaaraan bay ka tahay in xadka soomaaliya la bedelaa oo maxamuud saleebaan ay bedelaan subar baawa iska sheegaan haddaa durbaanka qabiilka la joojin waayo waxaan sheegay maxamuud saleebaanka dagaalka cayir koonfurteeda cid degan waad garanaysa waa niman irira haddaan walahay siidhig ugu dhufto maanta siidhig haddaan ugu dhufto inaan sandwich kaa dhigi doono xamarku way jooga saasaan u sheegaya xamar waa magaaladeydii waa magaaladeydii haddaan maanta tago wadaana joogin marka adaa naga xamar magaaladeeda nagama dumin karo maxamed sidaas baa naga dumin kari waaye ya afartiyada ciyaalkii kureydii soomaaliya wax ma yeeli karaan waxaan leenahay soomaaliya ha toosto madaxweynaha waanu soo dhoweynaynaa waxaan leenahay annaga iyo waddani aan soo dhoweyno aan tusno inaanu annagu qaranka soomaaliya ka soo horjeedin macaaradaanu hee maamul xumada ka soo horjeedno nidaam darada ka soo horjeedno sharci darada ka soo jeedno saami qaybsla'aanta aan dadku u sineen magaranaysaa awoodda dalka aanu ka soo horjeedno oon leenahay cadaalad cadaalad cadaalad reform buu dalkan u baahan yahay marka waxaan ugu baaqayaa xuska kale macaaridka ah ee waddani inaynu briti soo dhoweyna madaxweynaheenna tusno cadowga kaftankeena iyo loolankeenu ay moodeen inaynu isku soo gurminayn intaanu isku soo gurmano ayaa uu leeyahi bila anagu dhabar la cunaa leena shaf la cuno ma leh weligeyal nagama adkan never in history aan weligeyal ina jebin laanna weligeed dulmi kuma aanu dulma samayno waanu isdaafanaa xaqaan ku dagaalana marka ciyaalka aan taariikhdaba garanayn alloole aloole waxaan ku leeyahay waxaad ku jirtaa ood u magan tahay walaalo yaro tagta dalkii aan maxamed siyaad bare wada ridnay ee u s c ayaad u magan tahay waa kuwa aad kaga jirto taangiga ka raacday markaad baxaysa inaad suuqa ka tegi karin biriq biriq biriq biriq biriqda cawad yaa yaana kulligoyn iyo jamaalyare waxaan ku leenahay waa soo jeednaa waa wake up call shalayto waxay ku dhaceen waa web culture waxaa layn tusayaa halkii maanta lansala inoo dalaxsaday gelin lagu qaadan maysa yidhahan soomaaliya ana kano baqbaqdeen awdal baan la hadli doonaa laascaanood baan la hadli doonaa baran baan la maxay annaga doonayna qaqaymay inanta yaryare haddaba iyaga ku jira oo magan u ah laba iyo labaatan kun oo ciidamo shishay ah ay magan u yihiin anagu magan umanahay anaga dalkaya joogna marka walaali waxaan leeyahay dugna saxaafadda waktigan oo kale waa isgarab taagaa dowladda we have to rally behind the president and the government waan daba galnaa maanta waxay la tahay tan maanta oo kale nine eleven ka ma tahay nin ciidamankiigu ku dhacay magaaladasa maraykan ayay maanta ciyaalka meesha fadhiistay waxay sameeyeen ayay la mid tahay waanu taadeynaynaa ragga magaalada reer u s c reer banaadir iyagu iska fogeeyey ciyaalkana waxay ku hadleen xasad ku xideen waan ku soo dhoweynaynaa kuwa kan waxaan ku dayda oo muujiya inaynu ehel nahay oon muqdisho laynaga burburi karin tusa maanta waxa laynagu arkay waxaa weeye dawlad aan shaqaynayn oo istaagnata madaxweyne keliya ma shaqayn karo waxaan leenahay doorashada hala qabto rishabal ha sameeyo dawlad taya leh oo maanta waxaan haysanaa opportunity fiican fiican baynu haysanaa intaasoo wadamoon la xidhiidno diyaar inoo ah oo hadda insha allahu tacaala laakiin haddaan gudaheenu hagaagsaneyn haddaan gudaheenu hagaagsaneyn dee waxba iskama celin karno siyaasadda dibadda waa reflection wata gudaha dadka niyaddooda la soo celiyo garba aynu isqabsanno doorasho haynoo dhacdo dad taya leh ilaahi subxaana wa tacaala nebiga yuusuf markii loo dhiibiyey xilka wuxuu yidhi waxaan ahay way xaafidun amiin baan ahay buu yidhi dad xaafidun amiin aan samayno oo karti leh oo oo ammaanada ilaanaya jibjiriintan meesha fadhida ee sida cabdiraxmaan dheer oo kale doonuu fadhiya shan iyo toban sano waa inaan ka tu- ka ka tuurnaa dusha dad tayalar keena oo oo ammaanada ilaalinaya dowladda hoose maanta dowladda hoose maan haysana bilaa sharci weeye magaalada waa guddaafad keliyaha ku xanuunaya baabuurta iska dayna isbeer baardo innaga isbeer baar u baahanna god miilan bay noqdeen saasay lacag soo cunayaan sii deertay kuwaasna waynu ka tuurnay insha allahu tacaala marka la eriyana weli la geliyaa audit inta dhul ay qaateen waxay marayaan imanka xaggan salaxle waar waxaan lama hadlo waar waar matarsa ma haysa waxaan la haysta la haysta adaa qiimaynaya warniyahow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garan mayse yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh
warniyahu waaba fogeeye adaba iga fiicanoo waxaad tidhi dhulkii soomaaliyeed
oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas dadyo qubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kullida dadyo qubayu ka tegey wixii qaadir xallilay qaybii u naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn iblaysku isii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiryo qisaasaha ahaa qiryo qabriga layskaynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
qayb gudoomiye barnaamijka ayaan soo gaaray markaan haddaan aadno magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose duleedkeeda cutubyo ka tirsan ciidanka maamulka jubbaland ayaa howlgallay waxa ay ka sameeyeen deegaanka la yidhaahda beerxaani oo qiyaastii konton kilomitir dhanka galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose taliyaha hay-adda sirdoonkai nabadsuguda dowladda federaalka soomaaliya qeybta deeganada jubbaland qaadar sheekh cabdulaahi xogoob faqaraha kula hadlayay shacabka deegaanka beexaana ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegay in ciidanka ay yihiin ciidanka jubbaland ayna halkan u yimaadeen ilaalinta nabadgelyada shacabka islamarkaasna ay danaynayeen al-shabaab lagaga saaro deegaanada hoos yimaada deegaanka beexaani oo konton kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dhinaca kale ciidamo iskugu jira ciidanka xooga dalka soomaalida qeybta afartan saddexaad ee deegaanada jubbaland iyo ciidanka daraawiista maamulka jubbaland ayaa waxay sidoo kale howlgallo ay ka sameeyeen meel toddobaatan kilomitr u jirta magaalada kismaayo una dhow deegaanka barsagune ee duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada halkaasi waxay sheegeen kusoo qabteen laba rag oo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab soo qabshada raggani ayaa ka dambeysay sida ay sheegeen saraakiisha kadib markii halkaas ciidanka xooga dalka iyo kuwa jubbaland howlgallo ay ka sameeyeen raggan lasoo qabta ayaa la sheegay markii ciidanka ammaanka gacanta ku dhagay inay ka howlanaayeen mino la gelinaya jidka u dhexeeya kismaayo iyo barsagoni oo ciidanka xooga dalka iyo kuwa jubbaland salage military ay ku leeyihiin saraakiisha hogaaminaysay ee ciidanka soo qabtay raggan lagu eedanaya in ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inay ku daba jiraan rag kale oo la toonsan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab oo ku jira meelaha hadda howlgalka ay ka sameynayaan kulan wanaagsan ayaana leenahay qayb ugu dambeya barnaamijka insa soo gaareen kusoo dhawaada xubintaad ku xisaab badantay kalamaan
kalamaanay anaa war idiin haya maanta aadaan u cadhaysana dowladda kenya waxay tidhi diyaarad soomaaliya ka soo duushay oo wajeer lagu soo silcin kenya kama soo degi karto korkeedana ma mari karto waa ku faraxsana marba haddii shacabkii wajeer lagu sii silcinayo madaxduuna iska dulmartaa qalad bay ba ahayd carabtaa dhihi jirta kamaanaas laa baasa miya warnimiyo ani warsiinhaaye madawiine uhuru kenyaata heesi may erega saasana irkasaw aniga malihi weri madawiine farmaajo sunka dabagaadadi badda sow aniga malihi yeri uhuru kenyaat ba iinkale ware aan la nagadi haddana ninkii dhoofku yimid baay geerudi dhibaysaa yeri farmaajo sun markala gundidi miyay dhimishadu iqoontaaye miyaan dhiigbahay ka diiraaye badda sow aniga malihi yako koobi horta waa sax hadduu uhuura yidhi cirka soo anigu malihi badda iyo dhulka soo anigu malihi inuu yidhaha farmaajo laakiin waxaan aaminsanahay dulmiga ay kenya waddo doqonnimo annaga ay naga garatay baa u sababa horta kenya inay doqonnimo naga dareentay waa xaqiiqo sababtoo ah shacabka soomaaliyeed caws laga soo gaday bay daaqaan maalin kasta marka anugu waxaan dhihi lahaa daandaan siga soo batiya sidaynu u dabacsannahay dad baa ugu talagalaye dibiga magaciisa iyo duulaanka maxaa kulmiyey oo kaalay kenya awal baddaan isku haysanay uhuura kenyaati markuu afkeenna ku heesayay yaa u fasaxay war ninka midowga isaaqa isku afyihiin faraha ka qaad asaga soo turjumay arhooy ninkii ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa ninkii ishiisa laga arkaa ushiisa lagu tumaa war maanta niyo calacalkiinna wuxuu u eegyahay halkii muuse maraqa looga daray maantana hargaysa caasimadda somalilan waxaa laga taagay calankii gini oo lagu xardhay mujaahidkii faysal cali waraabana wuxuu yidhi maanta waxaan joognaa berigii maraykanka daaraha laga dumiyoo kale sababtoo ah dalkiinna aqoonsadaba qoladaanu jaarka nahay xidhiidhkaabay u jaraysaa marka hootobagaf yar baa lagu soo rogayaana cunaqabatayntii maraykanka kolba soo rogi jiray oo iiraan ku qaadi jiray iyo ciraaq ayay noola imanayaan horta anuu gabar cashe gini layidhaha baan aqaan giniga istarliinkana beri baan maqli jiray ee aduu geniganaad sheegsheegaysaa ma nin baa mise waa naag war labaatankii shilinoo soomaaliya gini la odhan jiray naga tag oo war maskax meesha kuma haysaane waa ginigii ictiraafka la siinaya weeyaan kani haa meeqa geniya intiraafka laydinka siiye warwarmaysiin wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya maanta safiiradii adduunka ee soomaaliya joogay safiirkii geniga jiray war safiirkaygii somalilan ma ku jiray war dowladaanka hadlayaa genin awran xiir la lahayn na dhegaysta warka wasiir cawad safiiradoo la kulmay wuxuu u sheegay in soomaaliya dadkada qaybinaya ay jiraan adduunkuna uu ka digtoonaado laakiin waxaa la yaab lahayd markii uu yidhi ra'iisul wasaaraha soomaaliya kow iyo toban cash ayuu dalka ka maqan yahay war galmudug muu dowlad kale u aqoonsaday wasiirka ra-isulwasaaraha galmudug u joogaaye
warya meegasiin la'ayni kurbarooga intiisan taladan dhiibna dalka shalbara war wasiir cawad kulankii maanta uu safiirada la yeeshay iyo khamiistii markii uu xidhiirka u jarayay dowladda gini labadaba wuxuu isticmaalay dowladda kumeelgaarka goormaan kumeelgaar dib ugu noqonna federaal baanu hayne war adeena wasiirkiinna afkiisiiyo dhegihiisaan ismaqlayn war wasiirka sinhamado haytaan hilmaami hadalku ma jiro hilmaami hadalku ma jiro onaad eru waaye warwar ma haysaane sheekh abwaan ra'iisul wasaare khayre oo shalay khudbaddii jimcada uga hadlay xumaanta qabyaaladda aayado qur'aana iyo axaadiisna soo deliishaday dhuusamareebuu joogaa waxaana u socdaa gaalkacye dibadda aad sheegaysaan ma jiro war nin kastoo dhuusamareeb taga toban magac muu yeeshaa hore waxaan u ogeyn digtor sheekh raisulwasaare shaakir iyo sheekh madaxweyne xaaf haddana waxaad noo keenteen sheekh abwaan raisulwasaare khayre war lanya walaad hilmaansanta jirta galmudug hoobada saata maylikiinjeey maalin mahmuud
war baarlamaanka maanta waxaa ka hadlay xildhibaan abwaan cabdishir cayaar jecel war ilaahay ka cabso xildhibaannimo iyo abwaannimo iyo cayaar jeceliyo isma raacde war hadda shikh loogu darahayna dhegayso galmudug seedayhe waxau yidhi waxaan ka dalbanayna raiisul wasaare khayre inuu baarlamaanka hor yimaado ee u caddeeya mowqifka dowladda ee badda soomaaliya iyo kenya nagu haysato haya waay haddaa loo yaabaa bad kaluuba galay oo maqayru baarlamaanka uga yeedhay war baarlamaanka markii fahad loogu wacay waxa ka dhacay waa la ogaay marka xildhibaan cabdi shire ma hadduu khayr u wacay xilkiisi ma rabo miya warwar ma haysaana qaramada midoobe waxay tidhi tobankii gabdhood oo afrikaan ah lix ka mid ihi maqaarkay iska fiiq oo waa iscaddeeyeen war may dheegi jiray kadoran ay godoobgooyi waleeri ada bilaan lay sheego ay tahay anala magalkii baa isadaayohay meeli lijeedma gorada wana gabar baa waxay tidhi maxamed cali markaan isbaranaynay wuxuu eeka cayaaryahanka bogba maantana wuxuu eegyahay cayaaryahanka rooney war waa ka soo jawaabay wuxuuna yidhi gabar quruxdeedu mayk ab tahay dhirirkeeduna kaba taakala yahay maxaan kala hadlayaa war ninka ka xishooda gacantii koowaad uu marayaaye weli lama gaarin awowgii lagu war ma haysaane jubbaland midda ka dhacday maxaa ka ogtihiin odayaashii dhaqanka ee xildhibaanada soo xulayey waxaa lagu soo dayalka casir ninkii la dhihi jiray oo qaadajee ruux ruux ruunay ruux rigdhe rig war waxaad ilowday samsameye balisaar balisaar samsameye balisaar balaaya ku saar markaasay odo dhaqameed ka dhigeen warwar ma haysaane waxaas wax ka daran baa kismaayo ka dhacay nin weriye ahaa sawir musharaxan sayid axmed madoobe ahayn commenti uga dhiibta facebookiisa shaqadiyaa laga joojiyey masaafurisna waa lagu xukumay horta filimkii saddex ii keen aan mid kala baxe weli kismaayo ma ka socdaa awowgii la gub show kismaayo waxaad u maleeyni galmudug warwar ma haysaane dilkii bajaajlaydaa soo laabtay maantana askari milatariya ayaa hal bajaajla qalaf uga siiyey war milatarigina ma bax ka sii bay noqdeen war dagonkaganow ciidan oo ba ka siin lahayna mabajara war wiil maleeshiya aa gabiyey akee haddaan soo gatiyo booshka araxdaaba dabadeedna inamaha kufsado soo askari maah war mid kalena wuxuu yidhi shacabkan jajuubka wada cadow jabanka jirin karin xaqoodii jidadkiina laga xidhay kuwa sii jir dilaya ma ku jimicsanayaan war mid kale wuxuu yidhi shacabkan la dilayo la sii baabi'inaya kuwa sii qarxinaya ma jannay ku tegayaan kuwa kale ma eray bajaajka baasi yaraay baalgamundadana yaraay baakasii haanla leeyo madi basiyaayan maynlijeedan nin waxaan maqli jiri cabdullo ku yidhaa nin haantan aad naga sheegtaa maalin kasta maxay tahay waa kugu fogatee intaan la jeebayn wariyaan iyagnabtay horba ma ii jeebayne war yaa buuqiinaa batay kalamaan ku soo koob inta ayaanan sii badin
waraalanaga buuq badan
way maasiyihiin saaxiibada xubinta kalamaan dhegeystayaal intaas caawa ku yahay barnaamijka uu soo saaray inla socodsiinaya waxaasna saaxiibkay cumar axmed ibraahim saxeefa u farsameynayay saaxiibay mahad nuurar axmed iyo shaafici shariif maxamuud iyo sharmake maxamed maxamed sharmake sulina soo saaristiisa caawa barnaamijka gacna ka geysteen tan intaan barnaamijkan dibda ugu kulmi doona waxaan kaga tegayaa heestii belowga barnaamijka ballanqaday leer gobol dhacay oo ku luqinayaan maxamed mooge iyo sahar axmed tan intaan barnaamijkan dibda ugu kulmi doono nabad ahaada saaxiibayaal
Shiva.
Thank you.